kitaabkii yoonis yoonis cutubka koowaad haddaba waxaa yoonis ina amitay oo u yimid ereygii rabbiga oo sidaan ku leh kac oo waxaad tagtaa magaaladaas weyn oo neneweh oo iyada ku qayli waayo sharkoodii wuxuu yimid hortayda laakiinse yoonis wuxuu u kacay inuu rabbiga hortiisa ka cararo oo xagga tarshiish u baxsado markaasuu yafaa u dhaadhacay oo wuxuu halkaas ka helay dooni tarshiish tegaysa sidaa daraaddeed lacagtii nooliguu bixiyey kolkaasuu gudaha galay waayo wuxuu doonayey inuu iyaga tarshiish u raaco oo uu ka cararo rabbiga hortiisa laakiinse rabbigu wuxuu baddii ku soo daayay dabayl weyn kolkaasaa waxaa baddii ka dhex kacay duufaan xoog leh doonidiina waxay ku dhowaatay inay burburto markaasay raggii baxriyiinta ahaa aad u baqeen oo mid waluba wuxuu u qayshaday ilaahiisii alaabtii doonida ku jirtayna badday ku dhex tuureen si ay doonidu iyaga ugu fududaato laakiinse wuxuu yuunis mar hore u dhaadhacay doonida meesha ugu hoosaysa oo halkaasuu seexday wuxuuna ku jiray hurdo weyn haddaba waxaa isagii u yimid naaquudihii doonida oo ku yidhi hurdayow maxaad u jeeddaa kac oo ilaahaaga u qayli waaba intaasoo oo inaga fikiraa inaanan halligmini oo wuxuu midba midkii kale ku yidhi kaalay aynu saamaridanne si aan u ogaanno kan aawadiis balaayaduna inoogu dhacday sidaa daraaddeed saami bay riteen oo saamigiina wuxuu ku dhacay yoonis markaasay waxay isagii ku yidhaahdeen waannu ku baryaynaaye noo sheeg kan aawadiis balaayadanu inoogu dhacday waa maxay shuqulkaagu oo xaggee baad ka timid waddankaagu waa kee dadkaaguna waa ayo oo isna wuxuu iyagii ku yidhi waxaan ahay cibraani oo waxaan ka cabsadaa rabbiga ah ilaaha samada oo ah kan abuuray badda iyo berrigaba markaasay nimankii aad iyo aad u cabsadeen oo ku yidhaahdeen waa maxay waxa aad samaysay waayo waxay ogaadeen inuu rabbiga hortiisa ka soo cararay maxaa yeelay isagaa u sheegay markaasay ku yidhaahdeen si baddu noogu degto aawadeed haddaba bal maxaannu kugu samaynaa waayo badda duufaankeedii aad iyo aad buu u sii weynaaday oo isna wuxuu ku yidhi kor ii qaada oo badda igu dhex tuura sidaasay baddu idinku degi doontaaye waayo waxaan ogahay in duufaankan weynu daraadday idinku soo kacay habase yeeshee nimankii aad bay seebdoonnidii ugu wadeen oo ugu dadaaleen inay xeebtii ku soo noqdaan laakiinse way kari waayeen maxaa yeelay badda duufaankeedii oo ka gees ahaa aad iyo aad buu u sii weynaaday markaasay rabbiga u qayshadeen oo waxay ku yidhaahdeen rabbiyow waannu ku baryaynaa oo waannu ku baryaynaaye yaanaan u halligmin nolosha ninkan aawadeed oo annaga hana saarin dhiigga aan xaq qabin waayo rabbiyow waxaad samaysay sidii aad ku faraxday sidaa daraaddeed yoonis bay kor u qaadeen oo waxay ku dhex tuureen baddii kolkaasay baddii joojisay cadhadeedii markaasay nimankii aad iyo aad rabbiga uga cabsadeen oo waxay rabbiga u bixiyeen allabari nidarrona way galeen oo rabbigu wuxuu yoonis u diyaariyey kalluun weyn oo isaga liqa yoonisna wuxuu kalluunka calooshiisii ku dhex jiray saddex habeen iyo saddex maalmood yoonis cutubka labaad markaasaa yoonis rabbigii ilaahiisa ahaa bariyey isagoo ku dhex jira calooshii kalluunka oo wuxuu yidhi dhibaatadayda aawadeed ayaan rabbiga ugu yeedhay isna wou ii jawaabay waxaan ka dhex qayliyey shee'ool uurkiisa adna codkaygaad maqashay waayo waxaad igu dhex tuurtay moolka iyo badda uurkeeda hareerahaygana waxaa ku wareegsanaa daad hirarkaagii iyo muujadahaagii oo dhammuna way iddulmareen kolkaasaan idhi indhahaaga hortooda waa layga tuuray welise waxaan mar kale eegayaa macbudkaaga quduuska biyihii way i hareereeyeen xataa naftayda moolkiina wuu igu wareegsanaa madaxaygana waxaa ku duuduubnaa casbadeed waxaan hoos ugu dhaadhacay buuraha guntooda oo weligay waxaa i awday dhulkii ii gudbayaashiiba laakiinse rabbiyow ilaahow noloshaydii waxaad ka soo bixisay yamayskii markii naftaydu itaal darnaatay ayaan ku xusuustay rabbiyow oo baryadaydii adigay kuu timid oo waxay kuugu soo gashay macbudkaaga quduuska kuwa waxyaalaha beenta ah oo aan micno lahayn ku fikiraa waxay ka tagaan naxariistoodii aniguse codka mahadnaqidda ayaan allabari kuugu bixin doonaa wixii aan nidrayna waan bixinayaa badbaado waxaa leh rabbiga markaasuu rabbigu kalluunkii amray kalluunkiina wuxuu yuunis ku mantaqay berriga
yoonis cutubka saddexaad haddana mar labaad ayaa ereygii rabbigu u yimid yoonis oo ku yidhi kacoo waxaad tagtaa magaaladaas weyn oo neneba oo waxaad iyada ku wacdidaa wacdiska aan kuu sheegayo sidaa daraaddeed yoonis wuu kacay oo wuxuu tegey nenewa siduu ereygii rabbigu ku amray haddaba nenewa waxay ahayd magaalo aad iyo aad u weyn oo waxay isu jirtay intii saddex maalmood loo socdo markaasaa yoonis wuxuu bilaabay inuu magaaladii dhex galo in maalin socod ah oo intuu qayliyey ayuu yidhi weli waxaa u hadhay afartan maalmood dabadeedna nenewa waa la afgembiyi doonaa markaasaa dadkii nenewah ilaah rumaysteen oo waxay ku dhawaaqeen in la soomo oo kii ugu wada weynaa ilaa kii ugu yaraa inta ka dhex leh waxay wada xidheen dhar jooniyad ah oo warkiina wuxuu gaadhay boqorkii nenewah oo isna intuu carshigiisii ka kacay ayuu dharkiisii quruxsanaa iska bixiyey oo wuxuu huwaday dhar juuniyad ah dambasna wuu ku fadhiistay oo wuxuu sameeyey naado oo ninewa gudaheeda ayaa lagu faafiyey amarkii boqorka iyo saraakiishiisa oo leh dad iyo duunyo lo iyo ido toona yaan midna wax dhadhamin oo yaanay wax cunin biyona cabin laakiinse dad iyo duunyoba dhar juuniyad ah ha la wada huwado oo ilaah xaggiisa aad ha loogu qayliyo oo mid kastaaba ha ka leexdo jidkiisii xumaa iyo dulmiga gacmihiisa ku jira bal yaa og in ilaah ka noqon doono oo cadhadiisa kulul ka jeesan doono iyo in kale si aynaan u halligmin oo markaasaa ilaah wuxuu arkay shuqulkoodii iyo inay iyagu ka noqdeen jidkoodii xumaa kolkaasaa ilaah wuxuu ka noqday sharkii uu sheegay inuu iyaga ku samaynayo oo taasna ma uu samayn
yoonis cutubka afraad
laakiinse yoonis taas aad buu uga calool xumaaday wuuna xanaaqay kolkaasuu wuxuu baryey rabbiga oo ku yidhi rabbiyow waan ku baryayaaye soo kanu ma aha hadalkii aan idhi intaan weli dalkaygii joogay oo taas daraaddeed ayaan u degdegay si aan xagga tarshiish ugu cararo waayo waan ogaa inaad tahay ilaah nimco miidhan ah oo raxmadu ka buuxdo oo cadho u gaabiya oo naxariis badan iyo inaad sharka ka noqotid haddaba sidaa daraaddeed rabbiyow waan ku baryayaaye naftayda iga qaad waayo intii aan noolaan lahaa waxaa iiga roon inaan dhinto markaasaa rabbigu wuxuu ku yidhi war inaad xanaaqdid ma ku wanaagsan tahay markaasaa yuunis ka baxay magaaladii oo wuxuu fadhiistay magaalada dhankeedii bari oo halkaasuu waab ka dhistay markaasuu hadhkii hoos fadhiistay ilaa uu arko wax magaalada ku dhacaya kolkaasaa rabbigu wuxuu diyaariyey geed ubbo ah oo wuxuu ka dhigay inuu kor fuulo waabkii yoonis si uu hoos ugu noqdo oo uu uga samata bixiyo xaalkiisii xumaa sidaa daraaddeed yoonis aad iyo aad buu ugu farxay geedkii ubbada ahaa aawadiis laakiinse maalintii dambe markii waagii baryey ayaa ilaah diyaariyey dirxi oo isna geedkii ubbadda ahaa ayuu gooyey ilaa uu engegay oo kolkii qorraxdii soo baxday ayaa ilaah diyaariyey dabayl kulul oo bari ka timid qorraxdiina yoonis ayay madaxa kaga dhegtay ilaa uu itaal darnaaday oo isna wuxuu ku baryootamay inuu dhinto oo wuxuu yidhi intii aan noolaan lahaa waxaa iiga roon inaan dhinto markaasaa ilaah wuxuu yuunis ku yidhi war inaad geedkii ubadda ahaa u xanaaqdid ma kuu wanaagsan tahay oo isna wuxuu yidhi haa oo inaan cadhoodo way ii wanaagsan tahay xataa ilaa dhimasho markaasaa rabbigu wuxuu ku yidhi waxaad u jixinjixday geedkii ubadda ahaa oo aadan u hawshoon oo aadan korinin oo habeen iska soo baxay oo habeen ku baaba'ay haddaba soo iima eka inaan u jixinjixo magaalada weyn oo nenewah taasoo ay gudaheeda ku jiraan dad ka badan boqol iyo labaatan kun oo qof oo aan kala garan karin gacantooda midig iyo gacantooda bidix iyo weliba xoolo badan